بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله قوله لا يفنى ولا يبيد إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى قال عز من قائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قول قول المؤلف الطحاوي رحمه الله oo yidhi laa yafnaa alla subxaana wa tacaalaa ma dhammaado walaa yabiidu mana baaba'o asharx wuxuu yidhi iqraarun hadalkaasi waa iqraarun qirid weeye bidawaami baqaa'ihi subxaanahu wa tacaala la qirayo baaqi noqoshada daa'imnimada alla subxaana wa tacaala ilaahay inuu daa'im yahay inay tahay arrin baaqi oo weligeed jiraysa ayuu qirayaa shaarixu wuxuu qirayaa mualifka matniga iskale qaala caza min qaa'ilin alla wuxuu yidhi kullu man calayha faanin wax walba oo arlada ka sarreeya koonkan ku sugan way dhammaanayaan wayabqaa waxaa baaqi noqonayo haraya wajhu rabbika rabbiga wejigiisa wejhigii duljalaali u saaxiibka ah weynaanta iyo cadamada walikraami iyo karaamaynta u saaxiibka ah wajhu rabbika culimmada qaar waxay ku fasireen daatu rabbika rabbigaa daatadiisa laakiin isma diidayso wajhu rabbika haddii lagu fasiro daatu rabbika ma diidayso ihbaatu sifati lwajhi liannahu luqada carabiga laguma magacaabo wajhi oo bimacna daat ah ilaa liman lahu wajhun ilaa cid wejila mooyaan kalimat lwajhi oo ah bimacna daat laguma tilmaamo ilaa cid weji leh mooyaan waxaan weji lahayn asal ahaan daatadooda markii la cabirayo luqada carabiga weji lagama cabiro macnaha marka haddii lagu fasiro wajhu rabbika ay daatu rabbika xataa ma yani macnahaasi ma noqonayo mid diidayo wejiga ilaahi subxaana wa tacaala laakiin sida saxda ah wejiga waa in lagu fasiro daahirkiisa oo ah ilaahay wejigii subxaana wa tacaala wejigaasi baaqi shaqo noqoshadiisana waxaa ka laasimaya baqaau daat daatada baaqi noqoshadeeda ayaa ka laasimaysa macnaheedu ma aha wejiga keliya inwejiga allah keligii inuu baaqi noqonayo ee ujeedadu waxa waaye daatada ilaahay ayaa baaqi noqonaysa wixii ka soo harana way dhammaanayaan walfanaau walbaydu mutaqaaribaani fi lmacnaa alfanaa walbaydu mutaqaaribaani waa laba lafdiyo isku dhow fi lmacnaa macnaha dhexdii waljamcu baynahumaa waxaa loo jamciya dhexdoodana fi dikri sheegidda lita'kiidi adkayn wey waxaa labadan loo jamciyey xagga sheegidda loogu jamciyey oo layskugu cadfay waa lita'kiidi si loo adkeeyo wa huwa aydan muqarirun wa huwa lafdigan aydan lagu noqoye muqarirun waa mid taqriirinaya wa mu'akidun adkaynaya liqowlihi daa'imun bilintihaa hadalkii sheikha uu soo yidhi daa'imun bilintihaa ayay ta'kiid iyo taqriir u tahay horaan usoo marna sooma daa'imun bilintihaa laa yafnaa walaa yabiid waxay towkiidii taqriir u tahay cibaaradaas hore ee aan soo marnay kulligood waxay ka hadlayaan baqaa'u llahi wa dawaamuhu subxaanahu wa tacaala qowluhu walaa yakuunu ilaa maa yuriidu walaa yakuunu ay laa yaxsulu walaa yaqacu ma xasilayo oo ma dhacayo ilaa maa yuriidu ilaa wax alla uu doonaya mooyaane subxaana wa tacala wax kaloo koonkan ka dhacaya ma jiraan asharx hada raddun liqowli alqadariyati walmuctasila hadalkani wuxuu raddi ku yahay qadariyada iyo muctasilada warkooda fainahum qadariyada muctasilada zacmuu waxay sheegeen ana allaha subxaanahu wa tacaala araada aliimaana min annaas kullihim allah subxaana wa tacaala dadkoo dhan inuu iimaan ka doonay walkaafiru gaalkuna araada alkufra inuu asiga kufriga iyo gaalnimada doortay wa qowluhum faasidun marduudun limukhaalafatihi alkitaaba wasunnata walmacquul asaxiix qowlkoodana wuxuu yidhi waa qowl faasid ah oo la radinayo maxaa yeele wuxuu khilaafsan yahay kitaabka iyo sunnada iyo caqliga saxiixa inta waa khilaafsan yahay qowlkooda ah allah iimaan buu dadko dhan ka doonay gaalkana asaa kufri doontay macnaheedu waxa waaye allah subxaanahu wa tacaala addoommada afcaashooda wax shaqaa kuma lahan way waa masaladii khalqu lafcaali alcibaad oo ay aaminsanaayeen muctasilada ayay salka ku haysaa waxay leeyihin alla iimaan buu rabaa dadko dhanna waa ka dalbay qofkii iimaan doortana asaa la yimaada kii kufri doortana asigaa la yimaada allah subxaana wa tacaala addoommada afcaashoodana wax shaqa kuma laha kalaamkaas kalaam faasida waay waa kalaam marduuda maxaa yeeley kitaabka iyo sunnada iyo caqliga saxiixa buu khilaafsan yahay asaa sii sharixi doona sheikhu wahiya mas'alaة اlqadari اlmashhuura mas'aladana waa mas'aladii qadarkay caanka ahayd buu yidhi wasayaأtii laha ziyaadaةu bayaanin caddayn dheeraada ayaa u imaan doonta in sha allahu tacaala wasumuu qadariya muctasilada waxaa qadariye loogu magacaabay liinkaarihim اlqadar inkiridda qadarka ay inkirayaan wakadalika tusama aljabriyatu lmuxtajuuna bilqadar sidaasoo kale jabriyada qadarka xujaysata waxaa lagu magacaabaa qadariyatan aydan ayadana qadariya lagu magacaabaa watasmiyatu cala aa'ifati اluulaa aklab tasmiyada aa'ifada hore ayay qaalib ku tahay buu yidhi labada qoloba qadariya la idhaahdaa almuctasila waa qadariya aljabriyana waa qadariya laakiin alqadariya alnufaa iyo alqadariya almuhbita ayaa la kala yidhaahdaa alqadariyat alnufaa waa muctasilada waa kuwa qadarka inkiree diida alqadariya almuhbita waa jabriyada qadarka way sugayaan laakiin qaabkay u sugayaan ma ahan qaabkii saxda ahaa labada qoloba qadariya lagu itlaaqaa laakiin magacan yuu qaalib ku yahay wuxuu qaalib ku yahay almuctasila qolooyinka qadariyada muctasilada ah ee qadarka inkiraysa ayuu wuxuu ku yahay ayuu macnaha qaalib ku yahay ayagaa laftirkooda ayaa waxay kale leeyihiin qulaa kuwa qulaad ah iyo kuwa kuwaa ka hooseeya qulaatu lqadariya ka daa'ifatin way u dhammaadeen oo ma jiraan zamanno horeyna dhammaadeen kuwii qulaadda ahaa waa kuwii lahaa alamru unuf ee cabdullahi bni cumar la weydiiyey radia allahu canhu lahaa ilaahay waxba ka aqbali maayo xataa yuuminuu bilqadari khayrihi wa shari macbad aljuhani iyo raggiisii waa kuwaasi kufaar waay waa gaalo waxayna leeyihin allah subxaana wa tacaala wax walba wuxuu ogaadaa markay dhacaan kadib cilmi saabiq ah oo ilaahay leeyahay ma jirto addoonkan inuu zinaysan doono alla ma oga markuu zinada ku dhaco ogaanaya sida annaga aan u ogaano markuu waxa ku dhaco kadib alamru unufna saasay ula jeedaa waa mustanaf macnaha markaasuu bilaaw yahay waa fii cilmi illaahi caza wajal markaasuu bilaaw ku yahay wuxuu alla hore u ogaa ma jiraan kooxdaasi koox ahaan way u baaba'een zamankii saxaabaday soo baxeen saxaabadu waatay ka digeen oo cabdullahi bni cumar uu ka mid yahay radia allaahu canhu way inqiraadeen oo way baaba'een laakiin kuwa hadda jira horena u jiri jiray waa alqadariya almuctasila waa kuwa dhahaya addoommada afcaashooda ilaahay wax shaqaa kuma laha addoonka asaa ficilkiisa samaystoo abuurta min khayrin aw shar ama khayr ha noqdo ama shar ha noqdo qoladaa marka way ka yasiran yihiinoo way ka hooseeyaan qoladii hore ee gaalada ahayd ee inqiraadee baaba'day laakiin ayagana dullaal way kuwan jabriyada ah ayagu dhanka kaley taagan yihiin oo waxay leeyiin qadarka waa sugaynaa laakiin addoonku waa qasban yahay addoonku waa majbuur wax khiyaara ma laha hadduu gaalnimo ku dhacan ilaaha ku riday hadduu zinaysto allah ku riday oo ku qasbay zinada waxay ku tusaaleeyaan waa ka riish fii mahabati riyaax yacni riish baal yar oo shimbiraha baalkeeda ka mid a haddii dabeel la raaciyo khiyaar miyuu leeyahay baalkaasi mase dabeeshaa meeshay doonta u wadanaysa dabeeshaa meeshay doonta u wadanaysa addoonkuna waa saas oo kale leeyihin wax ikhtiyaara iyo wax iraado ah iyo wax doonisuu leeyahay ma jiraan labada qolo laba jaanibay kala taagan yihiin labadooduna dariiqii sawaabka ah way seegeen wuxuu yidhi sheikhu raximah اllahu tacaala ama ahlu sunna fayaquuluuna waxay leeyihin ahlu sunnaha ina allaha wain kana yuriidu lmacaasiya qadaran allah subxaana wa tacaala macaasida haba doono qadar ahaan ha u doonee fahuwa laa yuxibuhaa alla macaasida ma jecla walaa yardaaha raalli kama aha walaa yaamuru biha ma amrayo bal yubqiduhaa waa necab yahay wayaskhaطuhaa waa u caroonaya wayakrahuhaa waa karahiyaysanaya wayanhaa canha waa ka reebaya dadka wahada qowlu salafi qaatibatan qowlkanna wuxuu yihi waa qowlkii salafka dhammaantood fayaquuluuna waxay leeyihiin maa shaa allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun wuxuu alla doono way ahaadaan wuxuu ilaahaysa doonisa ma dhacaan saasay yidhahdeen salafkii walihaada ittafaqa alfuqahaau fuqahadu waxay isku waafaqeen calaa ana alxaalifa midka dhaaranaya low qaala hadduu yidhaahdo wallaahi la afcalanna kada in shaa allah allaan ku dhaartaye waxa ayaan samaynayaa in shaa allah lam yaxnad ma dembaabayo hadduu samayn waayo lam yaxnad ma dembaabayo idaa lam yafcalhu hadduusan samaynin wain kaana waxaas waa samaynaya uu leeyahay haba ahaado waajiban waajib ha noqdo ow mustaxaban aw mustaxab ha noqdo walow qaala hadduu yidhahdo in axaba allaahu wallaahi la afcalanna kada in axaba allah waxa waa samaynayaa hadduu alla jeclaado hadduu yidhaahdo xanisa waa dembaabayaa hadduusan samayn idaa kaana waajiban shaygaasi hadduu waajib yahay aw mustaxaban ama uu mustaxab yahay hadalkan shaykhu lislaam iskale raximah llah fi minhaaji sunna waa kalaamu shaykh lislaam binasihi naskiisuu kusoo naqliyay shaykhu raximah llah fi minhaaji sunna mujalladka saddexaad safxada lixiyo toban waxay arrintaa marka tusaale u tahay wax walba inay doonista ilaahay ku xihan yihiin waa itifaaqu lfuqahaa waana raddun cala alqadariya almuctasila ee dhahaya addoonka asigaa la gaara waxa uu samaynayo fuqahadaasi waxay isku waafaqeen hadduu qofi dhaarto laakiin shayga uu ku dhaartuu leeyahay waa samaynayaa uu ku xiro in shaa allah qofkaasi ficilkiisu waa mutacalliq bimashii'at illaah ficilkiisa muxuu ku xihay doonista ilaahay buu ku xihay wuxuu yidhi wallaahi waxaayo waxa ayaan samaynayaa meel heblan maalan aadaya uu ku dhaartay markuu dhaartay kadib wixii ma samaynin uma suurogelin inuu sameeyo dhaartii buu ka baxay soo maa wuxuu ku dhaartay ma fulin ma dembaabayaa ilan qofka hadduu dhaarti fulin waayo wuxuu noqonayaa qof dembi ku dhacay soo maa sidaa darteeda waxaa loo sharciyeeyey dembigaas inuu ka kafaaro guto xinsigu waa ismi qofkaasi ma yahay qof dembiga ku dhacay fuqahadu waxay isku waafaqeen inuusan dembigan ku dhicin sababtu waa maxay marka hore u insha allahu ku qayday marka hore u tacliiqiyo insha allahu ku xiray hadday wixii dhici waayeen maxaa soo baxay ana allaha lam yashaahu inuusan ilaahay doonin ayaa soo baxday hadduusan ilaahay doonin doonista allana ay ku xihan tahay addoonkan wax dembiya ma laha hadalkan hadal la mid ah wuxuu ku yidhi shaykhulislaam fii dar'i tacaarud alcaqli wاlnaql ayuu hadalka ama tusaalahan tusaale lamida uu ku keenay wuxuu yidhi wlihada ittafaqa culamaau lmuslimiin walihada ittafaqa culamaau lmuslimiin ولهذا اتفق علماء المسلمين على أن الإنسان لو قال على أن الإنسان لو قال والله لأفعلن كذا وكذا إن شاء الله والله لأفعلن كذا وكذا إن شاء الله ثم لم يفعله ثم لم يفعله والله لا أفعلن كذا وكذا إن شاء الله ثم لم يفعله أنه لا يحنث أنه لا يحنث لأنه لم يفعله علم أن الله لم يشأه لأنه لم يفعله علم أن الله لم يشأه إذ لو شاءه لفعله العبد علم أن الله لم يشأه أما علم أن الله لم يشأه إذ لو شاءه لفعله العبد إذ لو شاءه لفعله العبد فلما لم يفعله فلما لم يفعله علم أن الله لم يشأه فلما لم يفعله علم أن الله لم يشأه wuxuu leeyahay shaykhu lislaam walihada ittafaqa culamaau lmuslimiin culummada muslimiintu waxay isku waafaqeen calaa ana alinsaana low qaala qofku hadduu yidhaahdo wallaahi la afcalanna wakada wakada in shaa allah allan ku dhaartay waxa waxa ayaan samaynaya in shaa allah uma lam yafcalhu kadibna uusan samayn annahu laa yaxnatu ma dembaabayo buy saasay isku waafaqeen culamaau lmuslimiin liannahu lam yafcalhu maxaa yeelay ma samaynin culima waxaa la ogaaday buu yidhi marka ana allaha lam yasha'hu inuusan alla doonin hadduusan samayn maxaa la ogaaday inuusan ilaahay doonin id low shaa'ahu maxaa yeele allah hadduu dooni lahaa la facalahu lcabdu addoonkii waa samayn lahaa hadduu ilaahay dooni lahaa mashii'atan addoonka ma ka dibdhici lahaa inuu ficilkaas sameeyo kama dibdhaceena wuu la imaan lahaa falamaa lam yafcalhu markuusan addoonkii samaynin marka ficilkii culima waxaa la ogaaday ana allaha lam yasha'hu inuusan ilaahay doonin subxaana wa tacaala marka horena asiga muxuu ku xihay in sha allah wuu ku xiray dhaartiisa iyo waxa uu ku dhaartay waxay ku xirnaayeen bimashii'at illah hadduusan in sha allahu dhihin laakiin uu yidhaahdo sida hadda mu'alif ku tusaalay in axabbahu allah ficilkaasi waan samaynayaa in axabba allahu hadduu alla jeclaado ee uu samayn waayo ma dembaabayaa mase waxaa laleeyahay maadaama uu maxabo ku xiray ma dembaabayo waa dembaabaya maxaa yeele maxabadu waa iraada sharciya kowniya shaqo kuma lahan waxa mar walba dhacaya hadduu alla doonana waa midda kowniyada ah ee ma aha midda sharciyada ah tafsiilka sheekaa soo wada keeni doona hadalkan wuxuu ku yaalaa fii darwi tacaarud alcaqli wannaql mujalladka koowaad safxada afartan iyo lix mujalladka koowaad safxada afartan iyo lix قال رحمه الله والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان محققين أهل السنة كمدة وحيليهن الإرادة في كتاب الله إرادة كتابك ألا دحدي نوعان ولا نوع إرادة قدرية كونية خلقية إرادة قدرية كونية خلقية وإرادة كونية هذول وإرادة دينية أمرية شرعية iyo iraado diiniya amri ah oo sharciya labadaas qaybood ayay ahlu sunnuhu u qaybiyeen iraadadii waana meesha iyo dariiqa sawaabka ahee wasadkaa way oo labada qole ilaahay uu garab mariyey waafaqi waayeen qadariyada muctasilada ah iyo kuwa jabriyada labadaba فالإرادة الشرعية إرادة شرعية هي المتضمنة ومدة كلان سنة للمحبة والرضا جعل يرى للنقشة مدة كلان سنة سوي والكونية كونيتنا هي المشيئة الشاملة ومشيئة كلان سنة لجميع الحوادث وحيابها سود الرين يوردن وهذا كقوله تعالى تاني وحا ويوير قولك الله كلا كان وحا ويقولك الله كلا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام qofka alla uu doono inuu hanuuniyo alla laabtiisa ayuu wuxuu u waasiciyaa islaamnimada waman yurid qofkuu alla doono an yudilahu inuu lumiyo yajcal sadrahu alla xabadkiisa iyo laabtiisa wuxuu ka dhigaa dayiqan mid ciriiriya xarajan oo culaysii ku jiro iyo dhibaato kaannamaa yasacadu waxaad moodaa inuu korayo fi samaai samada samada in la saarayo samada uu korayo ayaad moodaa biduuni sullam samada kor haddii lagu yidhaahdo waxaan ku kortana aysan jirin culayskeeda qof walba waa dareemi karaa ma awoodi karo hadduu ilaahay islaamnimo kula doonin qalbigaagu sidaasoo kale uu ka noqonaya inaad muslim noqoto iraadada marka alla uu laleeyahay subxaana wa tacaala qofkuu alla islaamnimo la doono laabta u waasiciyaa kow kufriga gaalnimo la doono uusan islaamnimo la doonin alla waa lumiyaa waman yuriid an yudilla qofkuu doonaya alla inuu lumiyo iraadadaas iraadadee waaye waa iraada kowniya waay waa iraada kowniya وقوله, وقوله, وقوله تعالى عن نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي نصحigayga idin anfici maayo buu yidhi in aradtu haddii aan doono an ansaxa lakum inaan idin khayr miiro nusxigaygu waxba idin tari maayo in kaana allaahu yuriidu alla haddii uu doonayo an yuqwiyakum inuu idin baadiyayo idin lumiyo ilaahay hadduu dalaal idinla doonay aniga nusxigayga waxba idinma galo in kaana allaahu yuriidu an yuqwiyakum waa iraada kowniya iraadadaasi wqowlihi tacaala walaakina allaha yafcalu laakiin alla wuxuu sameeyaa maa yuriidu wixii uu doono sheikhulislaam ibnulqayim raximah llah wuxuu leeyahy hadihi alaaya taxtamilu sharciya wa kowniya aayaddan sharciye iyo kowniya labadaba way ixtimaashaa buu yidhi aayadda u dambaysa walaakina allaha yafcalu maa yuriid dhan markii laga fiiriyo iraada kowniya way noqon kartaa dhan kalena iraada sharciya way noqon kartaa labadaba way ixtimaashaa aayaddaani qaala waama aliiraadatu addiiniyatu asharciyatu alamriya ama iraadada diiniga ah ee sharciga ah ee amriga ah waa qaybtii labaada iraadada faka qowlihi tacaalaa waa alla qowlkiisaoo kale subxaanahu wa tacaala uu yidhi yuriidu allahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra allah subxaana wa tacaala wuxuu idinla doonayaa fudayd mana idinla doonaya culays wqowlihi tacaala yuriidu allahu liyubayina lakum alla wuxuu rabaa inuu idiin bayaaniyo wayahdiyakum sunana aladiina min qablikum wayatuuba calaykum wallahu caliimun xakiim iraadadana waa maxaa iyadana waa sharciya wallahu yuriidu an yatuuba calaykum wayuriidu aladiina yatabicuuna shahawaati an tamiiluu maylan cadiima wallahu yuriidu alla wuxuu doonayaa uu jecel yahay jacayl waa ku fasiri kartaa maadaama ay sharciyo tahay alla wuxuu doonayaa uu jecel yahay an yatuuba calaykum inuu idinka toobad aqbalo wayuriidu aladiina yatabicuuna ashahawaat kuwa xumaanada iyo shahawaadka raacayna waxay doonayaan an tamiiluu maylan cadiiman inaad iilataan iilasho weyn oo xaqa aad ka iilataan yuriidu allahu an yukhafifa cankum alla wuxuu rabaa inuu idinka takfiifiyo وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آيات كانوا لن محاكو جرى إرادة كجرت شرعية وان. آيات كانوا لن إرادة كجرت وإرادة شرعية maxaa yeelay aayaadkan iraadada ku jirta kulligood waxay ximbaarsan tahay almaxaba waridaa jacaylka ilaahay subxaana wa tacaala iyo raalli noqoshadiisa ayay wadataa fahadihi liraadatu iraadadan hiya almadkuuratu waa mida lagu sheega buu yidhi fii matali qowli nnaas matalka ama maahmaahda dadka qaarkood hadalkood liman lam yafcal liman yafcalu lqabaa'ixa qofkii xumaanada samaynaya ay ku leeyihiin haadaa yafcalu maa yuriiduhu allah kani wuxuu samaynayaa wuxuusan ilaahay doonayn macnaheedu waa maxay ay laa yuxibuhu walaa yardaahu walaa ya'muru bihi alla ma jecla raalli kama aha mana amrin qowlka ama hadalka ay dadka qaarkeed qaarkood ay ku yidhaahdaan qofkii xumaan samaynaya haadaa yafcalu maa laa yuriiduhu allah kan wuxuu samaynayaa wuxuusan ilaahay doonayn kowniya miyay ka wada mase sharciyo waay sharciya waay amaa kowniya ilaahay waa doonay inay dhacdo ilaan qabiixi waaba dhacay waaba sameeyey qofkan farahu kula jiraa mana samay kari lahayn hadduusan ilaahay dooni lahayn kownan laakiin ilaahay ma jecla baa loola jeedaa وأما الإرادة الكونية أما إرادة كونها فهي المذكو فهي الإرادة المذكورة وإرادة لو شيغوي في قول المسلمين مسلمين تقول كود إيرادين ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن هذا المسلمين تو إيرادان مد كو شيغان وإرادة كونها وحي إلهي دون كان ay xasala way xasilaan oo waqaca wow dhaca wuxuu ilaahay doono wamaa lam yasha wuxuusan alla doonin lam yakun lam yaqac walam yaxsul ma dhaco mana xasilo wuxuusan ilaahay doonin subxaanahu wa tacaala middaas muslimiintu ay sidaa yidhaahdaan waa iraadada kownigaa wa ama iraadada sharciga ah ma ahan wuxuu yidhi marka shiikhu walfarqu haabitun farqiga waa mid sugan buu yidhi bayna iraadati lmuriidi an yafcal halkan marka hore inuu kasii tusaaleeyo ama uu tusaalooyin noogu caddeeyo farqiga u dhaxayn kara bayna aliiraadati alkowniya waalsharciya walfarqu haabitun farqiga waa mid sugan buu yidhi bayna iraadati lmuriid doonista midka wax doonaya doonistiisa uu doonayo an yafcala inuu sameeyo yuu ka doonayaa asiga inuu sameeyuu doonayaa wa bayna iraadatihi iyo muriidka midka wax doonaya doonistiisa uu doonayo min hayrihi hayrkiisa uu ka doonayo an yafcala inuu sameeyo farqiga waa cadya inuu asiga markuu asiga rabo inuu wax sameeyo iyo markuu rabo hayrkii inuu ficilka sameeyaan uu ka doonayo farqiga udhexeeya mid saabita waayb faidaa araada alfaacilu midka wax samaynaya haddii uu doono an yafcala ficlan inuu ficil sameeyo fahadihi liraadatu doonistaani almucallaqatu fahadihi liraadatu almucallaqatu bificlih idaadadani waa midda ku xiran ficilkiisa wey ficilkiisay ku xirantahay ilaa saa raba inuu sameeye waidaa araada hadduu rabo min hayrihi hayrkii hadduu ka rabo an yafcala inuu sameeyo ficlan ficil inuu sameeyo fahadihi liraadatu iraadadaana lificli lghayr hayrkii ficilkiibay u sugnaatay wakila nawcayni labada noocba macquulun linnaas dadku waa waxay fahmi karaan oy garan karaan wey labada arrin waa laba arrinoo la dareemi karo qofka markuu asiga wax samaynayo uu rabo inuu asiga ficil ku dhaqaaqo iyo markuu hayrkii wax ka raba inay sameeyaan dadku labadaba way fahmi karaan oo labadaba dadku waa ku dhacdaa inuu asiga wax sameeyo iskii wax u qabsado iyo inuu dad faro uu yidhaahdo waxaa sameeya wاlأmru amarkuna ystalzimu اliraadaة الثaaniyata iraadada labaad ayuu laasimsanayaa duuna اlأulىa midda hore ka sokow amarka lagu leeyahay waxaa sameey wuxuu laasimsanayaa iraadada labaad duuna اlأulىa midayani midda hore midda hore ka sokow tan labaad ayuu laasimsanayaa muctasilada ayagu waxay leeyihin alأmru ystalzimu اliraada amarku iraaduu laasimsanayaa oo haddii wax la amro wixii la amro waxaa ka laasimaya in la sameeyo ashaaciradu waxay leeyihin alamru laa yastalzimu اliraada amarku ma laasimsanayo iraado ma laasimsanayo ashaacirada markii baabkan la joogo jabriye waaye ashaacirada markii baabkan la joogo baabulqadar markii la joogo ashaaciradu waa jabriye ahlu sunnaha way kala qaadayaan marka oo waxay leeyihiin amarku wuxuu laasimsanayaa aliraadaة الثaaniyata iraadada labaad ayuu laasimsanaya iraadada sharciga ah ayuu laasimsanaya waxaan sameeya hadii lagu yihahdo maxaa ka laasimaya inuu sameeyo laakiin laasimka mar walba ma dhacaya mase mararka qaar waxaa laga yaabaa in la waayo wixii ka laasimay marna waa la arkaa marna waa la waayaa fallaahu tacaala alla idaa amara alcibaada hadduu addoommada amro biamrin amar faqad yuriidu waxaa laga yaabaa alla inuu doono icaanata alma'muuri ma'muurkii inuu ugu kaalmeeyo calaa maa amara bihi waxa uu ku amray inuu ugu kaalmeeyo waqad laa yuriidu dalika waxaana laga yaabaa inuusan arrinkaa doonin wain kaana muriidan minhu ficlah haba ahaado mid ka doonaya inuu ficilkii sameeye ilaahay hadduu addoonka amar amruu yidhaahdo ifcal kada waxaa sameey laba arrinba waa suuragal inuu alla doonaayo inuu addoonkan amarkii uu amray uu doonayo inuu ugu kaalmeeyo waana hadda midda waaqica ee muuqata waay ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa si guuda wuxuu u amray inay mu'miniin noqdaan qola alla wuxuu doonay inuu iimaankii ugu kaalmeeyo qolana ma doonin inuu ugu kaalmeeyo qoladii alla uu doonay inuu iimaanka ugu kaalmeeyo maxay noqdeen mu'miniinay noqdeen qoladii kale alla uusan doonin inuu iimaanka ugu kaalmeeyana kufrigii iyo gaalnimadii abay ku baaqi noqdeen marka ilaahay addoonkiisa amar ayuu amrayaa asigoo markaa laga yaaba inuu doonayo inuu ugu kaalmeeyo waxaa kaloo dhici karta inuusan doonin inuu ugu kaalmeeyo wain kaana muriidan haba ahaada alla mid doonaya minhu ay min alcabdi addoonka ka doonaya ficlahu ficilka arrin amarka samayntiisa ka doonaya haba ka doono laakiin doonintaani oo alla subxaana wa tacaala uu ka doonayo addoonkana aan laga helaynin doonista noocaasa waa maxay ma sharciya mase waa kowniya sharciyo waay addoonkii alla waa ka doonay inuu arrintan sameeyo laakiin uguma kaalmaynin doonista alla uu doonaayo kowni ma ahane sharci waay macnaha wuu rabaa alla in la rumeeyo kufriga gaalnimo ma jecla walaa yardaa licibaadihi alkufr iimaanka waa jecel yahay haddana addoonkan uguma kaalmaynin wuuna ka doonayaa inuu sameeyo doonistaasi iraada sharciya waye laakiin iraada kowniya alla ma doonin maxaa yeele maba ugu kaalmayn hadduu dooni lahaa kownan waa ugu kaalmayn lahaa wuxuu kownan alla u doono ma dibdhacaan wuxuu yidhi wataxqiiqu haadaa arrintan xaqiijinteedana mimaa yubayinu fasla nisaac arrintan taxqiijinteeda mimaa yubayinu waxay ka mid tahay waxyaabaha caddaynaya fasla nisaaci dooda goyntooda yani dooda in la jaro fii amri illaahi tacala alla subxana wa tacala amarkiisa dooda ku saabsan in la jaro la gooyo hal huwa mustalzimun amarka alla ma yahay mid laasimsanaya liiraadatihi doonistiisa am laa masamaya arrintaasay goynaysaa arrintaanoo la xaqiijiyo fa huwa subxaanahu amara alkhalqa allah subxaana wa tacaala khalqiga wuxuu amray calaa alsuna rasulihi calaa alsuni rasulihi calayhim assalaam rusushiisa carabadooda wuxuu ku amray bimaa yanfacuhum wixii anfacaya wanahaahum wuxuu ka reebay camaa yaduruhum wixii dhibaya walaakin minhum laakiin addoommadii waxaa ka mid ah man araada mid doonaya an yakhluqa ficlah walaakin minhum laakiin waxaa ka mid ah addoommadii man baa ka mida araada alla uu doonay waxa wax doonaya alla wey alla uu doonay an yakhluqa inuu alla abuuro ficlahu addoonkaas ficilkiisa inuu abuuro miduu doonay baa ka mida addoommadii fa araada subxaanahu alla markaa wuxuu doonay an yakhluqa dalika alficil ficilkaas inuu sameeyo ayuu doonay wayajcalahu addoonkiina uu ka dhigo faacilan lahu mid arrintaas sameeya wa minhum waxaa ka mid a addoommada man lam yurid miduusan alla doonin an yakhluqa ficlahu inuu ficilkiisa abuuro fa jihatu khalqihi subxaanah jihada ama dhanka abuurista alla subxaana wa tacaala liafcaali alcibaadi addoommada afcaashooda uu abuurayo wagayriha iyo addoommada afcaashooda kayrkeed min almakhluuqaati oo makhluuqaadka ka mid a abuurista alla uu abuuraya jihadeedu hayru jihati amrihi waa ma ahan buu yidhi ama way ka duwan tahay jihada amarka alleh lilcabdi addoonka uu amrayo calaa wajhi lbayaani weji caddayn uu ku amrayo limaa huwa maslaxatun allana uu farayo limaa huwa maslaxatun lilcabdi wax addoonka maslaxo u ah ow mafsadatun ama mafsado u ah wuxuu leeyahay marka sheikhu jihatu lkhalqi iyo jihatu lamri waa kala labo labadaa jihana waa in la kala duwan waa jihada allah subxaana wa tacaala abuurista uu afcaasha addoommada abuurayo waa jiho gooniya oo ka duwan jihada ku saabsan amarka alleh addoommada uu amrayo calaa wajhi lbayaan soo markaa u caddaynaya limaa huwa maslaxatun lilcabdi wax addoonka maslaxo u ah ama mafsado u ah jihadaasina waa jiha aaniya oo jihadii hore ka duwan labadaa jiha marka waa in la kala duwo waay oo aan la isku qaldin maalan allah subxaana wa tacaala addoommadii taacaadkii buu amray soo ma ilaahay kufri ma amrin macsiyana ma amrin wuxuu amray iimaan iyo aaca jihadaas waa jihat lamri jihat lkhalqi waxa waaye allah subxaana wa tacaala gaalnimuu abuuray wuxuuna abuuray in la helo iimaan iyo dad mu'miniinna daacadii in la helo labadiiba oo addoommada qaar ka mid ah wuxuu u abuuray ficilkii daacada ay samayn lahaayeen oo wanaagga ay kula imaan lahaayeen qaarna wuxuu abuuray ficilkii kufriga iyo gaalnimada jihadaasina waa maxay waa jihat lkhalqi qofka hadduusan labadaa jiho kala soocin wuu ku wareerayaa baabulqadar maxaa yeeley horaa waxaa ugu wareeray almuctasila alqadariya iyo jabriya labaduba way ku wareereen baabkan waana midda keentay inay laba daraf kale istaagaan labadaa jiho waa in la kala sooco jihat lmri iyo jihat lkhalqi labada waa in la kala sooco labadaa jiho mararka qaar way kulmayaan mararka qaarna way kala tegayaan oo way kala maqnaanayaan waxaa laga yaabaa hal qof inay labadu ku kulmaan inay kala tagaana waa dhici karta culamada qaar waxay ku tusaaleeyaan ka iimaani abi bakrin oo kale radia allaahu canhu abubakar iimaankiisa alla waa jecel yahay waana amray oo addoommadu amruu ka mid yahay abubakr sidiiq radia allaahu canhu laakiin alla markuu iimaan abubakar ka doonay ou amarkaas siiyey waa ugu kaalmeeyey wuu u abuuray ficilkii iyo samayntii abubakar wuxuu noqday faacil lidalika alamr arrintaa mid sameeya fuliya ayuu noqday fii xaqihi maxaa ku kulmay aliraada alkowniya washarciya labadaba labadii jiha ku kulmay jihat lkhalqi iyo jihat lamri labadaba way ku kulmeen waxaa laga yaabaa iraadada kowni iraadada sharciga keliya inay qofkaani ku sugan tahay laakiin kownigii aan laga helin sida abulahab oo kale iimaanu abilahab abulahab iimaan ma laga hele ilaahay ma ka doonay horta abulahab inuu mu'min noqdo ma ku jiraa dadka iimaanka la faray uu ka mid yahay doonistaas allah uu ka doonay waa iraada sharciya laakiin ilaahay ma ugu kaalmeeyey in iimaankii laga helo kownan uguma kaalmaynin idan jihatlamri baa lagu hayaa fii xaqihi maxaa ka maqan jihatulkhalqi baa ka maqan inuu ilaahay u abuuro subxaana wa tacaala iimaankii samayntiisa taa markii la waayana waa miduu ku mutay naarta inuu galo iyo cadaabka ilaahi subxaana wa tacaala taa marka waxaa gaar noqotay aliraada alsharciya duuna alkowniya iraado kowniya keliya laga yaabaa qofka in laga helo ayadoo tii sharciga ahaydna ka maqan tahay tii sharciga ahayd macnaha lagama hayo meesha kuma jirto waa ka kufri abilahab oo kale hadda sila asigaan ku tusaaleynaynaa abulahab waa kaafir kufriga abulahab oo ku dhacay ilaahay ma doonay sharciyan ma doonay alle maya laakiin kownan ma doonay kownan wuu doonay idan meeshaan maxaa ku sugan fii xaqi abilahab iraada kowniya duuna sharciya waa jihat lkhalqi laa jihat lamr waxaa ku sugan waa jihadii khalqiga oo ah in ilaahay subxaana wa tacaala u abuuray inuu sameeyo kufrigan iyo gaalnimadan laakiin jihadii amarka meeshaan waa ka maran tahay maxaa yeele alla laa yarda alkufr walaa yuxibu ma rabo raalli kama ahan ma jecla ilaahay subxaana wa tacaala kufriga gaalnimo marka aliraada sharciya walkowniya waxaa laga yaaba inay qof ku kulmaan inay qof ku kala tagaanna waa laga yaaba sharciyo laga helo oon kowniyo laga helin in kowniyo la helo oo aan sharciyo la helin labadooda marka waxay ku soo aruurayaan inaad mar walba fiiriso jihada khalqiga iyo jihada amarka hadday labada iskaga kaa qasmaan sida kuwa hore u lumeen ayaad u lumaysaa wahuwa subxaanahu alla idaa amara fircawna waabaalahbin wakayrahuma biliimaan alla hadduu amra buu yidhi abulahab iyo fircawn iyo abulahab iyo kayrkood iimaan kaana qad bayana lahum wuxuu u caddeeyey maa yanfacuhum wax waxtaraya wayuslixuhum hagaajinaya idaa facaluuhu hadday sameeyaan walaa yalzamu ka laazimi mayso idaa amarahum allah hadduu amray ka laazimi mayso an yuciinahum inuu ugu kaalmeeyo ka laazimi mayso bal qad yakuunu fii khalqihi lahum bal waxaaba laga yaabaa fii khalqihi alla abuuristiisa lahum alla u abuuray daalika alficla ficilkaas oo iimaankii ah wa icaanatahum calayhi iyo kaalmaynta alla ugu kaalmeeyo waxaa laga yaabaa inay ku jirto wajhu mafsadatin jiha mafsada inay ku jirto min xaysu huwa ficlun lah meeshan wuu iska qaydayaa waxaaba laga yaabaa buu yidhi abuurista alla u abuurayo ficilkaas iyo kaalmaynta ugu kaalmaynaya waa abulahab iyo fircawne waxaa laga yaabaa inay mafsado ku jirto dhan inay mafsada uga jirtaa dhici karta min xayu huwa markii laga fiiri waayo huwa asigu ficlun lahu inuu ficil u yahay addoonkaas macnaha markii fircawn ficilkiisa laga fiiriya abulahab iimaanku mafsado ma aha oo shiikhu hadda ku dhihi maayo iimaanka laftirkiisa in la siiyo ama iimaanka mafsado noqonaya laakiin ayaga ma mudan yihiin inay mu'miniin noqdaan ma mudna hadday mudnaan lahaayeen ilaahay muxuu ka dhigi lahaa mu'miniin buu ka dhigi lahaa lianna allaha yadacu liimaana fii makaanin munaasibin lah alla iimaanka wuxuu dhigaa makaan iyo bows munaasab u ah abulahab iimaan munaasaba ma aha fircawna iimaan munaasaba ma aha ilaahay soo xakiim ma aha xigmadduna waxa waye wadcu shayi fii mowdicihi lmunaasibi lah shaygii meeshii munaasab ku ahaa in la dhigo alla wuxuu og yahay kuwaan inuusan iimaan munaasab u ahayn in alla marka ficilkaas ugu kaalmeeyo maxaa ku jira jihadaas markii laga fiiriyo mafsadaa ku jirta sidaa darteed ilaahay ma doonin inuu ficilkaas ugu kaalmeeyo ayaga wuu ka doonay wuu amray inay arrintaas sameeyaan hadday samayn lahaayeenna maxaa ugu jiray ayaga maslaxa iyo nafci baa ugu jiray soo maan hadday mu'miniin noqon lahaayeen laakiin alla subxaana wa tacaala ma doonin fa innahu yakhluqu alla wuxuu abuuraa maa yakhluqu waxa uu abuurayo lixikmatin buu u abuuraa xikmadduna ma kaynsan kuwaas inay mu'miniin noqdaan way walaa yalzamu ka laazimi maya buu yidhi idaa kaana alficlu lma'muuru bihi ficilkii lays-amray hadduu yahay maslaxatan lilma'muuri bihi lilma'muuri hadduu maslaxa u yahay midkii la faray idaa facalahu hadduu sameeyo hadduu maslaxa u yahay ka laazimi maayo an yakuuna ficilkaasi inuu noqdo maslaxatan lilaamiri midka wax faraya inuu maslaxa u noqdo idaa facalahu huwa kan wax amraya hadduu ficilkaas asiga sameeyo ow jacala alma'muura ama midka la amray uu ka dhigo faacilan lahu mid arrintaas samaynaya hadalkan wuxuu leeyahay walaa yalzamu ka laasimi mayso idaa kaana alficilu lma'muuru bihi ficilkii lays amray hadduu yahay maslaxatan lilma'muuri hadduu maslaxa u yahay kii la amray kii la faray inuu la yimaado hadduu maslaxa u yahay idaa facalahu hadduu ficilkaas sameeyo hadduu ficilku maslaxa u yahay ka laasimi mayso an yakuuna ficilku inuu noqdo maslaxatan lilaamiri kii wax faray inuu maslaxa u noqdo ka dhalan mayso ficilkan addoonkan la amray hadduu sameeyo hadday asiga maslaxa u tahay ka laasimi mayso kii wax faray ee wax amray inay ficilkaas maslaxa u yahay ka dhalan mayso idaa facalahu huwa hadduu aamirka asiga sameeyo cid kalaba u dirin inay maslaxa u tahay ka laasimi mayso ow jacala alma'muura ama midkii la amray inuu ka dhigo faacilan lahu mid samaynaya inuu ka dhigo ugu kaalmeeyana inay maslaxa u tahay ka laasimi mayso addoonka markii ama qofka markii la yidhaha ficilkaa sameey ficilkan aad amartay asiga maslaxa ugu jirta hadduu sameeyo laakiin ma ka dhalanaysaa haddii asiga maslaxa ugu jirto adiga amar inuu maslaxa kugu jirto xataa haddaa adugu samayn lahayd inay maslaxa kugu jirto ka dhalan mayso haddaad ugu kaalmayn lahayd oo sidaa ku samayn lahaana inay maslaxa adiga kugu jirto ka dhalan mayso waxaaba laga yaabaa adoon maslaxaba kugu jirin in haddana asiga ficilka ay maslaxa ugu jirto la farayo la amrayo wuxuu yidhi fa ayna jihatu lkhalqi min jihati lamri marka xaggay ku sugan tahay buu yidhi jihada khalqiga iyo abuurista xaggay uga sugan tahay min jihati lamri jihada amarka waa kala duwan yihin laba jihoo kala duwan waay falwaaxidu min annaas halka qofka ee falwaaxidu waaxidka min annaasi dadka ka mida ya'muru hayrahu hayrkiibuu wax amrayaa wayanhaahu waa ka reebayaa muriidan xaaluu yahay mid doonaya linusxihi u khayrmiiridiisa wa mubayinan u caddaynaya limaa yanfacuhu wax wax taraya wain kaana maca dalik haba ahaado midkan wax faraya ee wax reebaya laa yuriidu mid aan doonayn haba ahaado an yuciinahu inuu ugu kaalmeeyo calaa dalika alficli ficilkaas inuu ugu kaalmeeyo yuusanba ahaanin haba ahaado midaan doonayn inuu ugu kaalmeeyo eh haddana maca daalika waxaa laga yaabaa inuu wax faro wax ka reebo asoo raba inuu qofkan u khayr miiro wax maslaxa ugu jirtana u caddeeyo soo ma dhici karto insaan sidaasa waaxid min annaasa wuxuu ku afarayaa arrin wuxuu ku leeya waxaas samey maslaxaa kugu jirta nafcigaagaa ku jira waxaasna ka har inaad ka harto nafcigaagaa ku jira waxaa dhici karta inuusan asiga doonaynin inuu garab iyo kaalmo kugu siiyo arrintaas ma rabo inuu kugu kaalmeeyo sababtu waa maxay id laysa kullu maa kaana maslaxatii maxaa yeelay id laysa kullu maa kaana maslaxatii wax walbo aniga maslaxa ii ah ma ahan buu yidhi fii an aamura bihi hayrii inaan hayrkay faro wa ansaxuhu aan ugu naseexeeyo wuxuu leeyahay id laysa kullu maa kaana maslaxatii wax walboon maslaxadayda ahayn fii an aamura bihi hayrii inaan hayrkay faro wa ansaxahu aan ugu naseexeeyo aan maslaxa ay ahayn yakuunu maslaxatii ma ahan buu leeyahay inay maslaxo u tahay fi an ucaawinahu ana calayhi inaan anigu ugu kaalmeeyo id laysa kullu maa kaana maslaxatii yacni wax walba oo maslaxa maslaxadaydu ay ku jirto fii an aamura bihi hayri inaan hayrkay faro maslaxadaydu waxay ku jirtaa inaan hayrkay faro wa ansaxahu aan u naseexeeyo yakuunu maslaxatii ma ahaanaysa maslaxadayda fii an ucaawinahu ana calayhi inaan ugu kaalmeeyo yani wax walba aniga maslaxa iigu jirta inaan dad faro maslaxa iiguma jirto inaan ugu kaalmeeyo waxaa dhici karta maslaxadayda inay ku jirto inaan amro laakiin aysan ku jirin inaan ugu kaalmeeyo oo aan idhaahdo sameey bal qad takuunu maslaxatii waxaaba laga yaabaa maslaxadaydu inay noqoto iraadata maa yudaadu doonista wax ka soo horjeeda arrintaas qofkan waxbaan faraya inaan faro waxaa laga yaabaa maslaxadeeda inay ku jirto laakiin inaan ugu kaalmeeya maslaxa ay uguma jirtee bal waxaa laga yaabaa inaan ugu kaalmeeya waxa ay ugu jirta wax maslaxadeeda kasoo horjeeda oo aniga maslaxadeedaba burinayo oo baabi'inaya culimada qaar waxay ku tusaaleeyeen zayd iyo camar oo kale maalan zayd baa wuxuu rabaa inuu gabarh guursado camarna isla gabadhiiba u doonay gabadhii ninkan uu rabay ayuu isna rabaa camar zaydou la tashado wuxuu yidhi niw ila tali waxaan rabaa inaan gabadhaa guursado zayd waa naasix waana mustashaar lala tashaday lana aaminay soo ma labadooda macnaha waa doonteen ma aha in heshiis la gaaray oo ciddii lala hadlay maxduurkii sharcigaa meesha ma yaallo laakiin mid walba wuu niyeystay oo wuu rabaa mid walbana wuxuu doonayaa inuu guursado zaydaan niyeystay asoon tilaabo qaadin ayaa camar u yimid markaasuu yidhi gabadhaasaan rabaa inaan guursado gabadha wanaaguu ku yaqaanaa waa wuxuu u doonayay haddana waa loo naseexaa laga dalbay sharciguna muxuu ahaa man istansaxaka fansaxla zayd asoo sharciga ku dhaqmaya ayuu wuxuu yidhi gabadhaasi gabar fiican wey waxaan kugula tali lahaa inaad guursato amarkan ah guurso zayd inuu amro maslaxa ugu jirto oo sharcigii buu fulinayaa diinka ilahu ku dhaqmaya maslaxa waay laakiin inuu ugu kaalmeeyo maslaxa uguma jirto gabadhii baa dhaafaysa hadduu ugu kaalmeeyo bal maslaxadiisa maxay ku jirtaa inuu ugu kaalmeeyo cagsigeeday ku jirtaa oo inay ka kala haada asiga maslaxa ugu jirtaa si asiga uu khadka u galo oo gabadhii u guursado taasoo kale insaanku way dhacaysaa inay ku timaado amarka maslaxa ugu jirta laakiin icaanada iyo kaalmaynta wax maslaxa uguma jiraan hadda waa makhluuqii wax laga hadlayo jiha markii laga fiiriyana waa maslaxa jiha kale markii laga fiiriyana asiga maslaxa uguma jirto jihatlamri maslaxa ugu jirta ama icaanada iyo kaalmaynta wax maslaxa uguma jiraan wuxuu yidhi fa jihatu amrihi lihayrih jihada amarkiisa uu hayrkii amrayo nusxan nusxi ahaan uu u amrayo hayru jihati ficlihi linafsih waxay ka duwan tahay jihada ficilkiisa iyo samayntiisa linafsihi naftiisa wax u samaynayo waidaa amkana alfarqu hadduu farqigu suuragal noqday fii xaqi lmakhluuqiina makhluuqiinta dhexdooda fa huwa fii xaqi illaahi wlaa bilimkaan xaqa alla subxaana wa tacaala ayaa ku owlaysan buu yidhi suuragalnimada hadda tusaalaha makhluuqa ku keena soo maahan fallaahu makhluuqii ayaa jihooyinkaas kala yeelan karaa ilaahay subxaana wa tacaala xaqiisana waa ka owlaysan yahay waalqadariyatu qadariyadu tadribu maalan waxay samaynaysaa buu yidhi tusaale ayay waxay ku samaynaysaa biman amara hayrahu qofkii hayrkii amra biamrihi amarkiisa fa innahu laabudda waxaa laga maarmaana bay leeyihiin an yafcala inuu sameeyo maa yakuunu lma'muuru midka la faraya wax noqonaya aqraba ilaa ficlihi mid ficilkiisa u dhow wax ficilkiisa u dhow waa laga maarmaan inuu sameeyo wax ma'muurka ficilkiisa u dhowaanaya kalbishri sida weji furfuran farxad walaaqati iyo weji furfur wa tahyi'at almasaanid walmaqaacid iyo in la diyaariyo almasaanid wixii lagu tiirsan lahaa walmaqaacidi iyo meelihii la fariisan lahaa wanaxwi daalika iyo wixii la mid tusaalahaasay ayaguna keeneen fainahu ay alaamir waxaa laga hadlayaa aamirka way midka wax amraya laabudda waxaa laga maarmaana an yafcala inuu sameeyo maa yakuunu lma'muuru wax midka la amrayo uu noqonayo aqraba mid u dhow ilaa ficlihi ficilkiisa yacni waxay leeyihiin amiirka maalan ama qofka markuu wax farayo qof kale wuxuu rabaa ficilkiisaas ama amarkiisa inuu fulo waa inuu midkan aamirkahe wax faraya uu la yimaado wax ma'muurka ka dhigi kara inuu ficilkii fuliyo oo u dhowaado xaggii fulinta maxaa ka mid ah markuu amrayo waxay leeyihiin inuu weji furfuran iyo dalaaqatulwajhi inuu kula kulmo meelihii iyo maqaacidii iyo masaanidii wixii lagu tiirsan lahaa wixii lagu fariisan lahaa wixii wax lagu fududay lahaa waa inuu la yimaado iyo wixii la mid ah macnaha waxa waye maslaxa ugu jirta ula jeeda macnaha waa inuu saacido u kaalmeeyo weeye marka fa yuqaalu lahum waxaa la leeyahay hada yakuunu calaa wajhayn arrintan laba weji ayay noqonaysaa axaduhumaa labada weji midkood waxaa waye an takuuna maslaxatu laamiri an takuuna maslaxatu alamri amarka maslaxadiisu inay noqoto tacuudu mid u noqonaysa ila alaamiri midka wax faraya ka amni lmeliki jundah sida faridda boqorka uu faraya ciidankiisa bimaa yu-ayidu mulkah wax mulkigiisa ee boqortooyadiisa xoojinaya uu farayo wa amri sayidii iyo amarka sayidka uu farayo cabdahu addoonkiisa bimaa yuslixu mulkahu wax mulkigiisa hagaajinaya wa amri linsaani iyo insaanka amarkiisa shurakaa'ahu uu amraya dadka shirkada la'ah bimaa yuslixu lamra almushtaraka baynahumaa arrinta shirkada ku ah dhexdooda wax hagaajinaya wanaxwi dalik iyo wixii la mid a arrintan ay sheegayaan oo ay leeyihiin haddii aamirku ma'muurka u waxfaro waxaa laga maarmaana inuu la yimaado wax ma'muurka ku ximbaaraya inuu ficilka si deg dega ku sameeyo waxaa la leeyahay arrintaasi laba weji baa looga jawaabaya wejiga koowaad waa markii maslaxada amarkan u noqonaysa aamirka arrintaanoo kale waxay dhacaysaa ayaga ay tusaalaha ku sheegeen maslaxatulamri markay aamirka u noqonayso sida boqor ciidamo diraya boqorkan ciidamada uu dirayo wuxuu rabaa inuu mulkigiisa iyo boqortooyadiisa ku xoojiyo soo maa cadowgii boqortooyadiisa rabay inay baabi'iyaanna ay ka difaacaan muxuu ku qasban yahay wuxuu ku qasban yahay inuu weji furfuro wuxuu ku qasban yahay hadallo dhiiragelin inuu sameeyo wuxuu ku qasban inuu dhaqaalo ku bixiyo waxyaabo kala duwan oo dhiiragelinana loo sameeyo si ciidamadaasi ay u noqdaan kuwa niyad u haya inay mulkigiisa iyo boqortooyadiisa difaacaan laakiin amarkan uu bixinayo oo ah in junuudda la kaalmeeyo yay u noqonaysaa maslaxadeeda yaa asigay u noqonaysaa ilaa hadda mulkigiisu ku difaacaya waxaa la mid ah addoonka sayidkiisa amraya waxaa la mid ah dadka shirkada ah ee qof ka mid ah shurakadii kale uu amrayo inay arrinta sidaa iyo sidaa u hagaajiyaan markaasuu dhiiro gelinaya dadkii la shaqaynaya maalan guddoomiyuu u yahay waa shirka wax la isku darsaday muxuu ku qasban yahay inuu ragga kale dhiirogeliyo mashaariic kala duwan oo u sheego wejiyo badan oo wax ka tuso si ay ugu ximbaarto dhammaantood inay shirkadii ilaaliyaan oo wixii shirkada lagu ahay ay dhowraan arrintaasi marka waa maslaxo u noqonaysa aamirka laakiin fii xaqi illaahi taas ma ku dhawoobaysaa kuma dhawoobi karto athaani midda labaad an yakuuna alaamiru waa wejiga labaad an yakuuna alaamiru midka wax amraya waa inuu noqdo yara alicaanata inuu arkayo u kaalmaynta lilma'muuri midka la amray in loo kaalmeeyo inuu u arkaya kaalmayntaasi maslaxatan lah inay maslaxa u tahay kaalamri bilmacruuf sida wanaagga oo la faro wa idaa acaana alma'muura midka la faraya haddii loogu kaalmeeyo cala albiri waataqwa wanaagga iyo biriga haddii loogu kaalmeeyo taqwada iyo biriga haddii loogu kaalmeeyo fa innahu qad calima wuxuu ogaaday ana allaha yusiibuhu inuu alla ka abaalmarinayo calaa icaanatihi cala taacati taacada uu dadka ugu kaalmeeyo wejigan labaad kan wax faraya wuxuu u arkaa inuu u kaalmeeya midkuu amrayo inay maslaxa asiga ugu jirto waa maslaxatan lah asaa maslaxa ugu jirtaa maalan qofkiibuu wanaag faray wanaaggii inuu sameeyuuna ugu kaalmaynayaa wanaagga inuu sameeyo markuu ugu kaalmeeyo hadduu wanaaggaasi dhaco yaa ajarkaas helayo in badan kii wax amraa helaya soo maa idan asiga wuxuu ka arkay in maslaxa ugu jirto halkaasi qofu wuxuu ugu kaalmeeyey cala albiri waataqwa wuxuu ogaaday inuu ilaahay ka abaalmarinayo icaanadaas iyo kaalmadaas in ilaahay uu ka abaalmarinayo idan maslaxa ugu jirta wa annahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih wuxuu kaluu ogaaday allah inuu addoonka u kaalmaynayo intuu addoonka walaalkii u kaalmaynayo fa ama idaa qudira ama haddii la qadaro anna alaamira midka wax amray innamaa amara alma'muura wuxuu u amray kan la amray wuxuu u amrayaa limaslaxati alma'muuri ma'muurka maslaxadiisa way laa linafcin ma aha buu yidhi nafci oo yacuudu u noqonaya cala alaamiri aamirka u noqonaya min ficli lma'muuri wixii la is amray yani ma'muurkii kii wax la amray ficilka xaggii inay maslaxa asiga uga noqonaysa ma aha waa middaa midda ilaahay ku dhawoobaysa marka subxaana wa tacaala amaa labada hore ilaahay shaqo kuma laha labadii jihe shiiku soo sheegay waa laba jiha oo makhluuqaadka ku dhawowda ilaahay markuu addoommada amrayo ma limaslaxati lma'muur buu u amrayaa mase waa limaslaxati nafsihi waa limaslaxati lma'muur walidaalika man camila saalixan falinafsihi buu yidhi alla fa ilaya ma dhihin ama falii muusan qofkii wanaag sameeyo falinafsi waman asaa'a waa fa calayha idan khayr iyo sharba khayrkuna adoo maslaxa kugu jirtaa shartuna aday mafsada kugu jirtaa laakiin allah subxaana wa tacaala hadduu addoonka amar amro waa limaslaxati lma'muur kan la amraya maslaxadiisaa ku jirta ma aha maslaxa ilahay u noqonaysa subxaana wa tacaala fa ama idaa qudira haddii la qadara buu yidhi ana alaamira midka wax faraya inamaa amara alma'muura wuxuu amray midka la farayo limaslaxati lma'muuri midka la faraya maslaxadiisa darteed ayuu u amray laa linafcin ma aha buu yidhi nafci yacuudu ku noqonaya cala alaamiri aamirka ku noqonaya min ficli lma'muuri oo uga noqonaya midka la amray ficilkii xaggii uga noqonaya ma aha ka naasixi lmushiir sida qofka naasixa ee wax kuu tilmaamayo kale waqudira la qadaro annahu idaa caanahu hadduu ugu kaalmeeyo lam yakun dalika maslaxatan lilaamiri inaysan arrintaa maslaxa ugu jirin midka wax faraya waxaad dhici karta qof naasixa oo kula talinaya oo arintaas inuu kugu kaalmeeyo ay maslaxa ugu jirin inuu jiro wax maslaxa uguma jirto inuu kugu kaalmeeyo laakiin aduu kuu naseexaynaya kuu khayrmiinaya wa ana fii xusuuli maslaxati lma'muur waxaana laga yaabaa xasilidda maslaxatulma'muur kii wax la amray maslaxadiisu ay xasilayso dhexdeed inay ku sugan tahay madaratan dhibaato inay ugu sugan tahay cala alaamiri midka wax amray bal waxaa laga yaabaa arrintan uu kugu naseexay haddaad samayso in asiga dhibaata ugu jirta suuragala mil aladii jaaa min aqsa almadiinati yasca sida midkii ka yimid magaalada meeshii ugu fogayd asoo degdegaya waqaala limuusa calayhi salaam muuse ku yidhi ina almala'a ya'tamiruuna bika liyaqtuluuka fakhruj inii laka min annaasixiin fahada maslaxatuhu arrintaa maslaxadiisa we oo waxay maslaxa ugu jirtaa fii an ya'mura muusa calayhi salaam inuu muuse amro bilkhuruuji bixid laa fii an yuciinahu calaa daalika wax maslaxa uguma jirto inuu ugu kaalmeeyo hadduu yidha waa kuu kaalmaynaya id low acaanahu la adarahu qowmuh maxaa yeele hadduu ugu kaalmayn lahaa qowmkiisa ayaa dhibaatayn lahaa wa milu hada kaiir markuu yidhi fakhruj inii laka min annaasixiin hadduu yidhi alaabtaan kula qaadaya gaadiidkan kula raraya asaa laga yaabaa inuu dhibaata soo gaarto loo dilo walidaalika si degdega ugu tago wuxuu meesha iskaga carar asigana wax kaalmaya wax gacana kama geysan maxaa yeele hadduu gacan ka geysto waxaa laga yaabaa inay mafsada ugu jirto intaas sheekh wuxuu nagu fahamsiinayaa waxaa dhici karta aamirka inuu wax amro ayadoo ma'muurka waxa uu samaynaya maslaxa uga soo noqonaysa aysan jirin bal laga yaabo darar iyo dhibaato inay uga timaado oo hadda muuse bixidiisa markii la ogaado waxaa laga yaaba in la yidhaha yaa sheegay khabarkan yaa gudbiyey xagguu ka baxay waxaa dhici karta soomaha in inta la jaasuuso la ogaado oo la yidhahdo ninkaas jihadiisa warku ka baxay dhibaatana ay ka soo gaarto marka mar walba ha u qaadanin haddii ma'muurka wax la amro waxa uu sameeyo inay maslaxatulaamir ay ku jirto tusaalahan ay qadariyadu keeneenna waa meelaha lagu haysto oo mushabbihada ay ka noqdeen way qadariyadusoo laguma sheego inay mushabbiha yihiin fi lafcaal markii laga hadlayo meelaha ay ka noqdeen waa halka allah subxaana wa tacaala iyo makhluuqii ayay iskaga tusaale qaadanayaan waana qalad wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin beryan ka milayna in sha allah